iyo xisqeel cutubka labaatan iyo koowaad oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow wejigaaga xagga yeruusalaam u sii jeedi oo hadal xagga meelaha quduuska ah ka gees ah ku hadal oo waxaad wax ka sii sheegtaa dalka reer binu israa'iil oo waxaad dalka reer binu israa'iil ku tidhaahdaa rabbiga wuxuu leeyahay bal eeg anigu col baan kugu ahaaye oo intaan seeftayda galkeeda ka soo bixiyo ayaan kan xaqa ah iyo sharowgaba ka baabbayn doonaa seeftaydu intay galkeeda ka soo baxdo ayay wada baabbayn doontaa bini'aadmiga oo dhan tan iyo koonfur ilaa waqooyi inta ka dhex leh maxaa yeelay anigu waxaan markaas ka baabbayn doonaa kan xaqa ah iyo sharowgaba oo binu'aadmiga oo dhammuba waxay wada ogaan doonaan in aniga rabbiga ahu aan seeftaydii gaalkeedii ka soo bixiyey oo mar dambena dib uma ay noqon doonto haddaba wiilka aadamow taah qalbijab iyo si qaraar hortaada ugu taah oo markay kugu yidhaahdaan war maxaad la tahaysaa waxaad ugu jawaabtaa waxaan la tahayaa warka soo socda aawadiis qalbi kastaba waa dhalaali doonaa oo gacan kastaaba way taag gabi doontaa oo naf kastaaba way qalbi jabi doontaa oo qof kasta jilbihiisu sida biyo oo kale ayay u tabar yaraan doonaan sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay bal eega way soo socotaa wayna ahaanaysaa oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow wax sii sheeg oo waxaad tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay waxaad tidhaahdaa seef seef baa la afeeyey weliba waa la safeeyey waxaa loo afeeyey inay aad wax ulayso oo waxaa loo safeeyey inay sida hilaac u dhalaasho haddaba miyaaynu rayraynaa usha wiilkaygu waxay quursataa geed kasta oo seefta waxaa loo dhiibaay in la safeeyo si wax loogu isticmaalo seefta waxaa loo soo afeeyey oo loo soo safeeyey in gacanta loo geliyo kan wax laaya wiilka aadamow qayli oo barooro waayo waxay ku kordhici doontaa dadkayga oo waxay ku kordhici doontaa amiirrada reer banu israa'iil oo dhan iyaga iyo dadkaygaba seeftaa loo dhiibay haddaba sidaas aawadeed bawdadaada u dharbax sayidka rabbiga wuxuu leeyahay waxaa jira tijaabin oo maxaa jiri doona xataa hadday usha wax quursata aanay mar dambe sii jiri doonin haddaba sidaas daraaddeed wiilka aadamow wax sii sheeg oo sacaabada isku dhufo seefta saddex jeer ha dhacdo taasoo ah seefta wax lagu laayo oo kan weyn laysa oo galaysa xataa qooladahooda seefta ayaan irdahooda oo dhan ku cabsiiyey si uu qalbigooda u dhalaalo oo ay kufidoodu u sii badato sida hilaac baa loo dhalaashay oo waxaa loo safeeyey waxlaynta aawadeed dadka uruuri xagga midigta u jeeso dagaal isu diyaari xagga bidaxdana u jeeso wejigaaga dhinac kasta u jeedi aniguna sacabadaydaan isku dhufan doonaa waanan carabeeli doonaa aniga rabbiga ah ayaa saas ku hadle oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh weliba wiilka aadamow waxaad taswiir ku tilmaantaa laba jid oo ay seefta boqorka baabilon ku imaan karto oo labadooduba waa inay isku dal ka soo baxaan meel ku calaamadee oo waxaad u yeeshaa calaamad ku taal madaxa jidka magaalada soo gala waxaad taswiirtaa jid ay seeftu ugu imaan karto rabbaxda reer camoon iyo yerusalaamta dhufeeska leh oo dalka yahuudda ku dhex taal waayo boqorkii baabilon wuxuu soo istaagay meesha jidadka ku kala leexdaan oo ah labada jid madaxooda inuu faaliyo aawadeed faalladihiisii wuu ku faaliyey oo terafiim ayuu la tashaday oo beer buu fiiriyey midigtiisa waxaa yiil faalkii yeruusaalem loo faaliyey inuu wax lagu jajabiyo dhisto oo uu afka laynta u furo oo uu qaylo aad ugu dhawaaqo oo uu wax lagu jajabiyo irdaha ka hor samaysto oo uu tulmo tulo oo uu qalcado dhisto oo kuwa dhaarta ku dhaartay waxay hortaada ku noqon doontaa sida faal aan waxtar lahayn oo kale laakiinse isagu xumaantuu soo xusuusan doonaa si iyaga lagu qabto aawadeed sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay idinku xumaantiinnii waxaad ka dhigteen in la soo xusuusto oo saasaa xadgudubyadiinnii loo soo bandhigay oo sidaasaa dembiyadiinnu falimihiinna oo dhan ugu muuqdaan maxaa yeelay waa laydinsoo xusuustay oo sidaas daraaddeed gacanta laydinku qaban doonaa oo amiirka reer banu israa'iil oo nijaasta iyo sharka ah oo wakhtigiisu haata yimid marka la ciqaabayo sayidka rabbiga ahu wuxuu kugu leeyahay duubka iska fur oo taajka iska qaad xaalku sidiisii si ahaan maayo kan hooseeya sarraysii oo kan sarreeya hoosaysii anigu waa afgambiyi oo afgambiyi oo afgambiyi doonaa iyada oo mar dambena siima ay ahaan doonto ilaa uu yimaada kan xaqa u lahu oo isaga ayaan siin doonaa haddaba wiilka aadamow wax sii sheeg oo waxaad tidhaahdaa sayidka rabbiga ahaw sidaasuu reer camoon iyo caydoodaba kaa leeyahay adigu waxaad tidhaahdaa seef seef baa la soo siibay oo waxaa loo safeeyey waxlaynta aawadeed inay sida hillaac u dhalaasho oo ay wax baabi'iso inta ay wax aan waxba ahayn ku arkayaan oo ay wax been ah kugu faalliyaan si ay kugu soo kordaadshaan kuwii la laayay oo sharka ahaa oo wakhtigoodii yimid markii la ciqaabo galkeedii ha ku noqoto anigu waxaan kugu xukumi doonaa meeshii lagugu awooray iyo dalkii aad ku dhalatay oo waxaan kugu soo korshubi doonaa dhirifkayga oo dabkii caradayda ayaan kugu soo afufi doonaa oo waxaan gacanta kugu ridi doonaa niman doqono ah oo aad wax baabba'iinta u yaqaan xaabo baad dabka u noqon doontaa oo dhiiggaaguna dalku dhex ooli doonaa oo mar dambe laguma soo xasuusan doono waayo aniga rabbiga ah ayaa saas ku hadlay